فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo hadahan oo kale ad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada caawaan idinkugu hayna waxaa ka mid ah guddiga gurmadka fatahada xarakada shabaabulmujaahidiin oo wada mashruuca dayactirka kanaalada iyo faraha biyaha webiga juba afhayeenka guddigaas oo ka waramaya howlihii u qabsoomay ayaad dhuuxa ku maqli doontaan etoobiya oo sheegtay inay maamulka puntland xiriir iskaashi oo hor leh la yeelanayso xilli puntland dhowaan xiriirka u jirtay dowladda federaalka xog ku aadan qodobkaas ayaad dhuuxa ku maqli doontaan munaasabad lagu soo gebagabeynaya xamle dacwi ah oo muddo ka socotay deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose oo lagu qabtay deegaan ka tirsan wilaayadaas waaliga cusub ee jubbada hoose ducaadii shaqada waday iyo salaadiin ayaad dhuuxa ku maqli doontaan barnaamijka sidoo kale waxaa ka qayb ah xalqada labaatanaad taxanihii ramadaan bishii futuuxaadka
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي kulanti wacan dhegaystayaal mar kale ramadaan mubaarak aan ku bilowno qodobka ugu horeeya guddiga gurmadka fatahadaha ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa wada mashruuca dayactirka kanaalada iyo faraha biyaha webiga juba mas-uuliyiinta guddiga ayaa waxa ay kormeer ku tageen goobaha ay shaqada ka socotay ee dayactirka webiga sheekh xasan yacquub oo ah afhayeenka guddigaasi ayaa warbaahinta kula hadlay halkii ay shaqada ka socotay wuxuuna ka waramay laga soo bilaabo degmada salagleh ilaa degmada jilib shaqadii laga qabtay
alxamdulilaah waxaan soo gaarnay goobtii shaqada ayaan u soo safarnay saaka aroortii hore toddobadii shacbaan sanadkan shaqadan aad arkaysaan ee hadda meeshaan goobtan aan soo booqanay ka socota waxay ka socotaa masaafo waxaa weeyaan ilaa aba kilomitir ku dhowa laga soo bilaabo degmada salagle iyo degmada baardheere meesha ay ku kala rugmanayaan laga soo bilaabo ilaa waxay socotaa degmada jamaame guud ahaan labadan wilaayadood jubbada hoose iyo jubbada dhexe ayay shaqadaanu hadda ka socotaa oo ku dheerarsan webigan weyn ee la yidhaahdo webiga jubba asbaabta shaqada tan loo qabtay waxaa weeye waxaad ka warqabtaan waxaan soo marnay fatahaad adag baan soo marnay oo aad iyo aad u ballaaran markii biyuhu ay dhammaadeen biyuhu waxay ka tageen dhibaatay ka tageen waxay ka tageen webigii oo qararhkiisa uu dhammaaday waxay ka tageen arjini arjinihii loogu talagalay webiga inuu difaaco oo isagana ka go'een boholo waaweyn marka waxaa la qaatay la badbaadiyo mar labaad sidii shalay nafta loo badbaadinayay si la mid ah maanta in loo badbaadiyo wax soo saarkii beeraha biyuhu markay baxeen dhulku waa la beeray maanta alxamdulilaah waxaa ku yaalla dalag aad iyo aad u xooggan roob yar hadduu yimaado webigii biyo yar uu keeno waa leexinaya webiga waa soo leexinaya mar kale wuxuu baabbi'inayaa dalaggii xaasilka ahaa ee sannadkan baxay ayuu dib u baabbi'inaya annaga marka waxaan ka gaashaamanayna waxaa weeye waa biyihii caadiga ahaa ee laga gaashaaman jiray inaan ka gaashamana rabnaa wixii sannadkan yimid toban mitir bay cirka socdeen kuwaas cidna maaragtay ma difaaci karto maadaama xilliga roobabka ay dhow yihiin si shaqadaa loo dedejiyo oo looga gaarsiiyo intaa waxaa dheer dadka mujtamaca annaga ka mas-uula maanta annaga dawladdu ah annaga ilaahay nagagala xisaabtamaya subxaana wa tacaala inaan qabanno yacni shaqada tan inaan qabanno waxay u baahan yihiin inaan qabanno waxaan awoodi karno inaanan ka hagarsanno ilaahay idinkiisa gacanna aan diintooda ku difaacanno iyo dalkoodii iyo gobonnimadooda gacan aan ku difaacanno gacanta kalena waxay u baahan yihiin ee xaajaad ah inaan ku gudanno waxaad odkiin horumarintu keliya maaha mashruuca maanta socda keliya maaha horumarino badan ayaa xarakadu soo bandhigtay qaybteeda warbaahintu ay soo bandhigeen shaqooyinka ay walaayaadku ay wadaan ay soo bandhigeen biyogelin baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa in yani waxaa weeyaan biyoxireenno waaweyn laga qodo dhul oomana ah ceelalna laga waayey sida biyoxireenka bulufullaay waxaa ka mid ah biyigelintii ballaarnayd konton iyo shanta kilomitir qaadatay bu'aaliyo arbow u dhexaysay baa ka mid ah yacni waxaa weye ceelashii iyo warahii la qoday baa ka mid ah waxaa weeye isbitaallada la dhisayaa ka mid ah daaweynta dadka oo sida majaanha loo daaweynaya ka mid ah daaweynta xoolaha ka mid ah horumarintaa marka waa horumarin annagana saaran weeye laa shukra cala alwaajib cidna maanta ixsaan iyo loogama rabo waxaa weeyaan wax looga raba ma jirto ilaahay baa loogu dhowaanaya subxaanahu wa tacaala kadibna shaqo ilaahayna saaray baan gudanaynaa waxaannu ajar kaga rabnana waa allaha subxaanahu wa tacaala inuu naga ajarsiiyo ducada dadka muslimiinta ay ducaynayaanna ilaahay inuu noogu kaalmeeyo jibinta iyo la dagaalanka iyo waxaa weeyaan cadowga dalka jooga inuu ilaahay noogu kaalmeeyo ducadoodii ayaa looga gon leeyahay ilaahayna waa waa ajiibay dacodoodii xamladii ugu ballaarnayd ilaahay waajibiyey subxaana wa tacaala marka waxaan leennahay shaqooyinkan ayaa socda masaaxada intaa leegna waa ka socdaan waana la dhammaystirayaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala waxaannu rabnaa markaa insha allahu biidn illaah inaan baaq u jeediyo dadka muslimiinta ee soomaaliyeed ee meel kasta ay ku nool yihiin daafaha dunida waxaan leennahay ka qaybgala horumarinta dadkiinnii meesha hadda aan taaganahay tuulada tan aan maanta aan taagannahay dad ka soo jeeda ee ku dhashay oo geedahan iyo cambiyahan leh ee beeraha aan xirina iska leh baa yurub iyo laatin amerika iyo yacni waxaa weeyaan ku nool waxaa weeyaan waddammada carabta ku nool iyo afrika inteeda kale ku nool daawanaya waxa biyaha laga xidhaya waa beertaadii waa ehelkaagii waa dadkaagii waa walaalahaagii waxaa la rabaa in laga qayb qaato horumarinta qodobka labaad aan u jeedinaya waxaa weeye ummadda soomaaliyeed ee ilaahay hantida siiyey kaaliya dalkiinna maalgashada dhulka ilaahay idin siiyey adduunyada aad ku nooshihiin ilaahay ma siin sacad kasta iyo xilli kastana wax la beeri karo biyuhu ay mutawafir yihiin labada webi ilaahayna siiyey waad arkaysaan biyuha ay wadaan webigan jubba weliba biyaha u wado arkaysaan jiilaal iyo roobba wuxuu ku darayaa baddu ku darayaa macnaha wax ka faa'iidaystaa la doonaya inay ka kaaftoomaan gacan shisheeye gacan shisheeye inay ka kaaftoomaan allana tala saartaan kadibna muruqoodii isticmaalaan dalkoodii ay maalaan waxaa la yidhi man laa yamliku quutahu laa yamliku qaraarahu qofkaanan quudkiisa iyo noloshiisa aanan milkin taladiisa iyo go'aankiisa ma milkin karo soomaaliya haddaad rabtaan taladeenna annaga in annaga naga go'do haddaad rabtaan kaalaya wax annaga aan leennahay aan soo saaranno igaad iyo african union iyo qaramada midoobe iyo eu madow yurub iyo waxa kan inaan ka kaaftoonnaan rabnaa ilaahay aan tala saaranno waxaa naloo dilaya maxay maxay gaali u soo duushay maxaa naloo haystaa diinteenna iyo khayraadkeenna ayaa naloo haystaa marka waxaan rabnaa waxaynan inaan difaacanno annagana aan yaryaraysanno haddii cid cunaysaa annaga owloho annaga inaan cunno ajiyaashii annaga naga dambeeyana ay ku noodaan cunaan xaq uma leh reer galbeedku inay cunaan xaq uma leh amxaarada duulaanka soo badeen u socoto xaq uma leh inay cunto annagaa ilaahay nagu mannaystay annagaa leh waana ka dhimanaynaa in khayraadkeenna si bilaasha lagu qaato dawlado baanbaan ah oo ayagu gacanta ku samaysteenoo gacan ku rimisaa inay intay u samaystaan kadibna warqado baanbaanahoo sharciyadda ay ka goostaan kadibna ayaga xoogaa balaqahoo turkiga iyo ay ku dhistaan imaaraadka lacagha laga siiyo kadibna wixii kalena ay amerikaan iyo gaale iyo reer galbeed ay rartaan naftaan agdhigaynaa dal iyo diin wixii ilaahayna siiyey naftaan agdhigaynaa yani horumar cilmi mid thaqaafadeed iyo mid siyaasadeed iyo mid garaad baynu maraynaa ilaahay dadkan waxa u soo saaray dad difaaca ayuu u soo saaray dad kuwa dabadhirto yeesheen kaasi wuxuu ahaa sheekh xasan yacquub oo ah hafayeenka guddigaas dhinaca kale qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka warmay waxyaabaha loo qabtay alxamdulilaah sida marka hore alliheenna abuuri ayaa ma ardaa mahad elyaana anigoo ah odayaasha tuulada oday abdiraxmaan aadan maxamed abdiraxmaan mayaasa lankasaw maanta alxamdulillah aadan faraasana annaga waddankan waxiina way dhib ah marne nin weliba nan lankashaakayaw ma jirta biyiyaana qaadi biyihii ilaahee noo samata bihi wilaayada noo samata bihidi haddana maanta barwaaga may taaganaa wewigii jabsanaay aqafyada innan inshaana meelihii jabsanaayan dhamna noo hir ma haddaas ilaaha iskale xarakatulmujaahidiina iskale ayagaana kama hadsan annaga maanta argoytan waxaan baalle eh iyo waxaan aqafya eh meeshan dhooban kulli ma aragtaa nima ilaahayna sii waay annaga haniin gurmudan meel kastana maaranta ma arda meelba noo hirnayti dhan noo furnayti dhanna naniin hiri alxamdulillah aada aan faraxsagna haddii un ana dadka ma aragda tuuladan degan reer mayaas haddii ana gaar ahaan aada aan ka faraxsagna mar kastana ma aragda wilaayada saangan inti garab roogta dhibkaynaa la socota dheeftaynaa la socota aadaan aan ka mahdayaana marka ma aragda haddii annagana ana shacabki tuulada ka noola may ma aragda garab taaganaa ina wilaayada mar kasta wixii ninka baahata ina ma aragda garab taaganaad sida ma aragda jihaadka iyo iyo ma aragta wax allaale wax kastoo ninka baahda ina ma aragda wilaayada garab taaganaana sida iyo nin garab taagan garab taaganaadana anagana alxamdulilah ma haddaan ilaahaya iskale annaga nasiibaa lana dad muslimiin ah ana een diintii ilaahay ma aragtaa ninka talagalaya maantana noo xukumo hay dadna gaalada aragtan la socotan wixii marka ma aragtaa meelahaas een xamar iyo kismaayo iyo meelahaas wixii ka jira la socotan annagana maanta barwaaqada ilaahayna sii bal arga horta nin weliba ma aragta ha ogaada haddii muslimiin ana nin weliba ha ogaado arrintaasay ma aragta ha ka imri qaadado gaaladan waddankayn ha ku duuli oo diintayna ma arda dawroogta allah nooga wado mujaahidiintana ma arda ilaahay gul ha siyo mujaahidiintana may ka codsadaane sida ma aragta idinka hadda ma aragta een dhufeesyada ka jirtaan oo ma aragta ummaddii muslimiinta ma aragta isan intifaacoytaan ka sabra annagana dadka ma aragta een odayaashii haddii ana siin garab taagana idinkana sabra ina sabartan een ma aragta nasriga haniin dhowaadi wax yarani dhiman wax yar wax yarani dhiman insha allah ilaahay qoolje insha allah mar dhow waddankan afartiis gees diintan laka maamule ilaahayna ku tuugayna ilaahayna ma arda aan ka bahdayaan بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihiisa hore ayaan ku guda jirnaa dowladda itoobiya ayaa waxa ay sheegtay in ay maamulka puntland xiriir iskaashi la yeelanayso wasaaradda arrimaha dibadda ee itoobiya ayaa maanta qoraal ay baahisay waxay ku sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda itoobiya midaguna agra uu xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socday maamulka puntland uu hogaaminayo wasiirka maaliyadda puntland itoobiya ayaa sheegtay in maxamed iyo wafdigiisa ay kala hadleen iskaashiga dhanka ganacsiga maalgashiga iyo tamarta korontada dhanka kale waxaa itoobiya xustay in maamulka puntland uu itoobiya uga mahadceliyey taageerada dhanka amniga iyo waxbarashada xukuumadda fadhigeedu yahay adisababa ayaa tibaaxday sida ay uga go-an tahay taageerada ay siinayso maamulka puntland islamarkaana waxay sheegtay inay diyaar u tahay in iskaashiyo iyo xiriiro hor leh ay wada yeeshaan labada dhinac arrintan waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo maamulka puntland ay sheegtay inay xiriirka u jartay dowladda federaalka ka gadaal markii puntland ay ka carootay ansixintii iyo wax kabeddelkii dowladda federaalka ay ku samaysay waxa loogu yeero dastuurka
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay idaacadda islaamiga alfurqoon ayuuna idinkaga imaanayaa munaasabad lagu soo gabagabeynaya xamlad dacwi ah oo muddo ka soctay deegaano ka tirsan wilaayada jubbada hoose ayaa waxaa lagu qabtay deegaan ka tirsan wilaayadaas munaasabadda waxa ay ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose waxaana lagu soo xiray xamlad dacwi ah oo ay wadeen ducaad ka tirsan wilaayada kuwaasi oo sameeyey kormeer dacwi ah muddo ayay ducaadu marayeen degmooyinka jamaame iyo kamsuuma iyo sidoo kale deegaanada hoostaga waxayna dadka barayeen diinta islaamka ducaadda ayaa dacwada gaarsiiyey ilaa sideed deegaan oo kale ah kamsuuma beleduraxma bangeyni bandarjadiid cadaadgiri booriini beled amiin iyo sidoo kale burgaan kuwaasi oo dhammaantooda hoos yimaada degmooyinka jamaami iyo kamsuuma ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose waxaana xamalan dacwiga ah oo socotay muddo toban maalin ah la gaarsiiyey ama ka faa'iidaystay dad gaaraya saddex kun lix boqol shan iyo afartan qof munaasabadii kormeerkaasi lagu soo gabagabaynaya waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada culimo waxgarad iyo sidoo kale ducaadii shaqada waday waxaan ku bilaabaynaa salaadiinta salaadiinta ayaa kale ah suldaan cabduqaadir xaydar suldaanka beesha direed suldaan maxamed deeq suldaanka beesha mursade suldaan axmed nuur mataanow suldaanka beesha biimaal iyo suldaan cabdisalaan cusmaan xaaji suldaanka beesha sure waxaa u mahadcelinaynaa xarakada guud amiirkan iyo awculeed nabadgelyan iyo taladan iyo wanaaggan badan oo aad lagu raaxaysanaayo culummada ay meel ah marayso dadka diinta la gaarsanaayo towxiidka la gaarsanaayo sabab u ah iyo xarakada guud mas-uulinteeda dhammaan ayaa u mahadcelinaynaa waxaa kaloo u mahadcelinaynaa maktabka dacwada guud ee xarakada aad baan ugu mahadcelinaynaa sababtoo ah juhdooyin badan dacwada ummadda lagu gaarsiiyey sanayaalkan dambo aad bay u gaartay xeebaha iyo dadka reer guuraaga tuulooyinka dacwada aad baa loo gaarsiiyey waxaa ku mahadsan maktabka guud ee xarakada gaar ahaan waxaa u mahadcelina maktabka jubbada hoose xaaladda haddaa taaganah waaye ama meesha goobta aan joogno la kala baxye marka ducaadda si guuda ugu mahadcelinaa maadaama xilli soonna iyo xilli soon baa ahaynay juhdi ay ku bixiyeen socdaad iyo tuulooyin badan hadda tuulooyinka la magacaabo mee waxaan maqlay aniga maadaama odayaashaan nahay war aan ka hayo deegaanka inaan tuulooyin badan ay u gudbayeen ama ay qabanayeen dad socdoo baadii ka yimidoo naaga iska socdaanoo caana wataan ama ka yimideen inaan loo qabanayay macnaha dacwo la gaarsanayay hadda tuulada burgaan tuulo kale inta ka jirto qeybqeyb ay ugu tageen galabtii iyo cabadii iyo la aadahay warbixin badan aan hayna macnaa tuuladii kuma koobno hadda la qorqoray tuulooyin badan ay maraayeen ducaadaas amba soona ahaato xilli soona hay socdeen oo iyaga jikadooda ay shidanaayeen qariib ay ku jiraan biyahooda ay arooranaayeen taasna waxaa leenahay ilaahay ajir ha ka siiyo aad baan ugu mahad celinaynaa gaar ahaan walaayada jubbada hoose gadiga hadda waa laisku keenay waaligaanya cusub iyo goobta cusub oo maanta lagu kulmay kulankiisana isku soo aaday dacwo iyo aqoomii lasoo gudaayo oo ay soo mareen jubbooyinka macnaha culammadeeda ay soo mareen oo maanta macnaha lagu khatimaayo jubbada hoose gaar ahaan degmada kamsuuma maanta isku soo aaday oo soon ay tahay waaligan waxaan leenahay adii makaatiibtaada inta cusub iyo inta hore u joogto soo dhowaada waa ku mahadsantihiin ilaahayna ajir ha niga siiyo culimmadii macnaha muddooyin shaqadan haysani kolle ilaahay xaggiisa waxaa ugu rajaynaa unakan waa ugu ducaynaynaa waxaa kalaa leenahay wakhtiga inkastoo dacwada ay dhammaanaynin in hadda xaaladda mugdiyaalkan dambe ay ku jirtay in laga sarmariyo dacwada hadda aad bay u socotay dadka reer guuraaga oo baadiyaha muddo badana juhdi lagu bixinaya rag badanoo hadda wejigooda intaas ka muuqdo iyo rag maqan ayaan arki jirna iyakoo safarre ahoo wareegayinoo dadka reer guuraa dhex socdaan xilli kuleeloo abaar ay tahay xoole ay joogan la qaxay xoolihii hataa ay tageen dadkay ku dhex jireen ay ku qariibayeen ayagana waxaa leenahay ilaahay jira ka siiyo waxaan codsanaynaa in la ziyaadiyo insha allah odayaasha waxaan dardaarmina haddii ilaah yidhaaho waajibka diinad inaan si xaqa u gudano oon kitaabka ilahay garabkiisa maadaama aan kitaabka ilaahay in aan u gargaarayna aan sheegana walaqad aqad allahu mihaaqa bani israa'iila wa bacadnaa minhum itnaa cashara naqiiba wa qaala allahu innii macakum la in aqamtum asalaat wa aataytum azakaat wa aamantum birusul wa casartumuuhum khataraan ku jirna odayaasha haddaan nahay nuqwada waxaa qasab ah inaan aayaddaas sida ay ilaahay u soo dejiyo odayaasha loogu waxaa inaan ugu dhaqanno insha allahu tacala haddii ilaah yidhaaho aan qaadanno macnaha aayaddaasna aan ku dhaqanno aanna tadbiiqinno xaqiiqo waa waxaa ayaan darra ah nin naqiib ah oo mas-uul ah oo nin diineed ah haddana ehelkiisa in ay noqdaan dad diin la'aan ah ama reerkii uu ku jiro nin aan salaad dukanin qur-aan aan waxba ka kaseenin ee haddana aan diinna diyaar u ahayn inuu u shaqeeyo marka naqiibka waxbaa ku soo noqonaya ballanqaadkii ilaahay waxbaa aga soo noqonaya maxaa yeele gargaarka ilahay waxaa lagu helaya inaan awaamirta ilahay aan qaadano marka insha allahu tacala annaga naftirkaana odayaal ahaan xaqiiqo nin walbo oo meel walba oo majaalis diinad oo lasugu imaado waxbaa qofka uga soo baxo kulle aniga aqli ahaanteyda waxaa iiga soo baxay sheekha ruqiya hadda markuu dhahay xaqiiqatan odayaashaan la hadlaya aniga dadka lala hadla inaan ahaan oo arkay aniga macnaha shakhsiyaddeeda maxaa yeela dhe qof hadda xaqiiqo waayo marka adiga aa ilaahay wax ka doonayso oo aa ilaahay rajo badan aa ka qabto oo haddana gadaashaada ay tahay dac ay tahay dhibkeeda ay leedahay oo adiga ilmahaadii aysan talaad dukanaynin oo xaaskii iyo ehelkii iyo qof u dhow aysan muxuu ahayta tawxiid shaqo ku lahayn acmaasha qeer ka socota aysan shaqo ku lahayn in ay meel inta ku mashquulaan wax yar hataa ay fiirsadaan macnaha xalqooyinka ama muxuu ahayta waaqaca maanta jira dhibkeeda ay leedahay marka xaqiiqatan ha lagu dadaalo nin walbo sida adduunyada loogu shaqaysanaya aakhiraha loogu shaqaysto walaalaha kheyr allah siiya insha allah meel walbaa nal ka dhisay ragga ducaadana waxaan leenahay insha allah miisaankiina xasanaadka allah idiin saaro howsha aa qabateenna howl maanta aad ajirkeeda raadinaysaan maahan mid damba waa fasawfa nuutihim ajran cadiima xaqiiqa waa meeshaas u dhigta ilaahay miisaanka xasanaadka allah idiin saaro annagana allah naga dhig insha allah kulankan kuwii lagu cafiyo ilaahay idinkiisa insha allah salamu calaykum raxmatullahi insha allah waa mahadsantihiin waxaan idin leeyahay hadday anigoo ardaydiina haddaan joogay hadda waxaan jooga anigoo odaya iyo horgala ardayna oday ahaana insha allah majaashi iyo geedaha iyo meelaha kheyrka oo ka socdeen oo idinkaad joogtaan insha allah ma ina ahaan doonaa sida shalay arday aadan kuga hayna maantana ardayaan ahaan doonaa dadkaygana insha allah dacwadan kusoo xiri doonaa idinkana waxaan idinka codsanaa ood xarakada u gudbinaysaan maadaama maktabka ugu sarreeya uu joogo deegaankan dacwada inay sidan ka ahaato oo lagu sii socdo hor loo sii socdo fi ramadaan wa bacda ramadaan waanaad horgala insha allah bismillahi alkariim wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdulilah ilaahay aa mahadleh waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsannahay kulankan makaankan quruxda badan alligay nagu makineeyey intaanu ducaada oo wakhti iyo juhdi soo gelisay in ay gaarsiiso maanta ayadoo waddanku fatahaado badan ka dhaceen dadkii kala firdhaday oo wakhti badan soo kala dhumay inay maraan ilaa iyo dhowr meelood hadda la cayimay iyo tuulooyinkaasi sideeddaas tuulo iyo wixii nawaaxigooda berad iyo baadiyo in ay ku lugayaan ayadoo soona ay u dhabar adeegaan ilaahay ayagana ajira ka siiyo annagana aada ugu faraxsannahay alxamdulilah intaa waxaan usii mahadinaynaa insha allahu tacaalaa walaayadii ka shaqaysay min xarako ilaa iyo maanta oo aan joogno gobolkan jubbada hoose siduu hadda noo sheegay jubbooyinka waa la kala gooyey annaga waagi hore labada jubba aan suhayn hadda jubbooyinka waa la kala gooyey maadaama aan la- la kala gooyeyna annagu hadda waa dad cusuba hadda socodbardaa noqon ilaan meeshaa ku shaqaynaynay iyo waddankii waddan cusubaa loo soo raray deegaan cusubaa yimid hadda inaan isku tashanno nuqobadii horaa ka wada hadashay insha allahu tacaala diintuna waxaa waaye cid gaar u leh ma laha diinta waana wada saaran tahay waa yeel nin weyn nin yar haddee nin walbana wuxuu maanta ilaahay hortiisa la tegayaa wixii asaga ilaahay oo yaqiin uu ku caabuday oo ilaahay uu u baraxtiray uu u khaalis yeelay ayuu u tegayaa ninkii israaf ninkii istutus iyo hallow arko wax u yeelayna kaasina garabkiisaaba alla ka baxa ilaahay nagama dhigo maanta insha allahu tacaala intaan isugu timid meeshaan oo labadii eh, jubbooyinkii odayaashii waaligeyniga cusub hadda oo jubbada hoose uu maanta noo fadhiyo odayaashii oo dhan ilaahay idinkiisa maanta maalin aad u khayr badan oo soona oo fali badan ilaahay dartiisana aan maanta isu hortaagannahay ayaa macnaha farax weyn ah ilaahayna intii u socota inay miisaankooda xasanaadka allah ugu kabo annagana ilaahay kuwa ku camri qaato kuwaana qaato allah naga dhigo ummadda uu sheekha nagala dardaarmayna insha allahu tacaala hari habeen oogu taagannahay hari habeen oogu taagannahay in intii karaankeenna ah oo aan dadaal iyo juhdi gelino wax badan ayaan macnaha arrintaas nagu soo aan ku soo dhex jirnay annaga doorooyin u galnay ayagana diyaar aan u nahay ilaahayna inuu naga dulqaado culayskan gaalana allah naga jebiyo way jabtay allah jebiyo ilaahay inta dhiman ha israaciyo ilaahay idinkiis insha allahu tacaala waqtigan waa iska celiil wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu markaana waa codka waaliga wilaayadii islaamiga ah ee gobolka jubbada hoose sheekh axmed abu yuunis kaasi oo ka hadlay xamladii lasoo gabagabeeyey
بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية الله سبحانه وتعالى يا محدث كله ومكان كان أو خير كبدن نو كلمي أنه أتاغن الله دينتي سكريالة ديد أتاغن نو كلمي بمحدث كله bacda xamdi illaahi tabaaraka wa tacaala kadib waxaan u mahadcelinaynaa ducaadii ducaad ilallaahi ahaayeen oo ilaahay dartiis diintii iyo dacwad u faafinayeen oo markii la soo diraayeen ay ahaayeen ducaadda jubbooyinka halkaana ku fadhiyaan ducaadda jubbooyinka waxaan leenahay jasaakumullahu khayran ilaahi subxaanahu wa tacaalaa dacwadii iyo diintii aad sheegteen oo ummadda gaarsiideen ilaahay miisaanka iyo xasanaad ha idin saaro markii aad fiiriso ambiyada nebillaahi aadam ka soo bilaaw ilaa nabagan u dambeeyey naamad calayhi salaatu wasalaam risaalo gudinayeen soomaho waxay dhahayeen quuluu laa ilaaha ila allaahu tuflixuun ilaa moodkii nooga imaanayo oo dhamasho aan ilahay kala kulmayno mashahaadaan ka helayno in dacwada iyo diinta faafinteeda aan ku cudur daarinin ilahay dartiisa dacwada iyo diintana faafi intaa markay gudbo waxaan leeyahay salaadiinta oo meesha fadhiido deegaankii dacwadii iyo diinta lagu wadayna ay ka soo jeedaan waxaan leeyahay walaalayaal ballanteenna waxaa waaye towxiid iyo qur'aanka waaye ilaahay subxaana wa taala haddii ogolaado ballanteen attawxiid iyo alqur'aanu wa culuumuhu qur'aanu wa culuumuhu markan waxaa idin leeyahay howsha dacwo iyo diin waaye yaa la idinka kala hormari waxaa la idinka rabaa markaan qof kastow dacwo iyo diinta faafinteeda ku dadaal waxaad og tahay dadkaad mas-uulka u tahay waxaad og tahay qof kasta meeshii joogo waxaad og tahay qof kasta meeshii wax ku gaabinayo anagu waxaa diyaar idin leenahay kan wilaaye ahaan in namber kow aan ka dhigno dacwadii diinta faafinteeda insha allahu tabaaraka wa tacaala idinkana waxaa laidinka rabaa in aan barnaamijkaas u istaagno haddii diintii iyo dacwadii iyo noo toosto adduunyuhu iyada iska imaanayso wax qiimo ay leedahay lama arkayo ilahi subxaana wa taala wuxuu leeyahay aladiina in makkannaahum fi lardi maxaa lagu xijiyey aqaamuu asalaa wa aatow azakaa wa amaruu bilmacruuf wa nahow can ilmunkar walilaahi caqibat lumuur dhammaanta marka waxaa lanaga rabaa ducaad ilallahi inaan noqno qof kastow ha ku hallaynin qof goona adaa lagaa raba waajibba ku saaran hadiidkii walaalka hadday ka dhawaajinaya balliguu cannii walow aaya qof kasta maha saaran in wax ummadda gaarsiiyo intayn haddii kacanno oo maog tahay diinta faafinteeda iyo dacwadii aan u istaagno waxaan rajaynaynaa in qof maanta waxba garanayna la waayo marka waxaan leeyahay walaalayaal hadafkeen iyo guud ahaan inaan ku dayno ambiyada waxaa loo baahan yahay kitaabka dacwada iyo diinta faafinteeda iyo inaan isku darno inaan difacno waxaan leeyahay tamasak bixabliillaahi wattabici ilhudaa walaa takun bidiciyan lacallaka tuflixuu waxaan leeyahay kitaabka ilaahi subxaana wa taala aan qabsano aan ku dhegno caqiidada saliimkana aan qaadano ilaahi subxaana wa tacaala kadib markaan waa dhiibanaynaa guul baa gaaraynaa meel kasta baa gaaraynaa waxaan leenahay markaan adduunkan iyo waxa aan raadinaynana waxay hoos joogaan diinka hoos joogaan sooma guud ahaan markaan ducaadii meesha fadhido haddii aan nahay jubooyinka haddii aan nahay waxaa diyaar noo ah dacwadii iyo diinta inaan horumarino dacwadii diinta inaan horumarino jalsida dowladii oo intaas socotay waxaan u malaynaa dowladan ramadaanka hortiisa bilaabatay sooma bidaayadii ramadaanka bilaabatay waa noo xirantay jazaakum allahu khayran baarakum allah fiikum asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatu kaasina wuxuu ahaa sheekh axmed abu yuunis waaligaha gobolka jubbada hoose oo ka hadlayey xamle dacwi ah oo dhowaan ay wilaayadiisu soo gabagabaysay سأبقى فخورا بإسلامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka dhuuxawareysiyada ayaan dhegaystayaal markaan soo gaarnay waxaad ku soo dhowaataan xalqada labaatanaad taxanihii loogu magacdaray ramadaan bishii futuuxaadka ee habeen walba dhuwaxa inoogu bixi jiray maxamed cali aadan ayaa inoo hayaa
علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن هبت نفحات asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka taasoo aan kusoo gudbinayno macaarika waaweyn iyo futuuxaad ay muslimiintu soo hooyeen bisha barakaysan ee ramadaan
الصوم يعلمنا التقوى التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن xalqada labaatanaad ee taxanahan waxaan kusoo gudbinaynaa furashadii magaalada belgarad ee hungari taasoo dowladii cuhmaaniyiinta ay waqtiyo badan isku dayday furashadeeda ugu dambeyntiina ay ku guuleysatay kadib markii dowladda cuhmaaniyiinta ay ku guuleysatay inay soo afjarto qulqulatooyinkii gooni isutaagga ee shaam lana helay amni daakhili ah waxa uu suldaankii cuhmaaniga ahaa ee suleymaan alqaanuuni mudnaanta koowaad siiyey sidii uu kaga hortegi lahaa isfidintii ay wadeen nasaarada yurub gaar ahaana nasaaradii austariya dhulka ugu munaasabsan ee xilligaasi lagu waajihi karay nasaarada austariya waxa uu ahaa dhulka hungari xilligan lagu magacaabo oo waqtigaasi aada uga ballaarnaa inta uu haatan caanka ku yahay oo waxaa ka mid ahaa juquraafi ahaan dalalka solofakiya kuroweshiya iyo kuwo kale dhammaan deegaanada dhaca koonfurta webiga danoob waxaa xilligaasi ka talinayay dowladda cuhmaaniyiinta marka laga reebo magaalada belgarad waxa uuna suleymaan alqaanuuni istusay in furashada magaaladani ay ka dhigan tahay in caasimadda hungari ee buudda ay si fudud gacantiisa usoo geli doonto tani maahan howl sahlan horay dowladda cuhmaaniyiinta waxa ay saddex jeer ku fashilantay furashada magaaladan muhiimka ah oo waxaa isku dayay furashadeeda muraaduthani moxamed alfaatix iyo ba yaziid athani dhammaantoodna way ku fashilmeen inkastoo caqabadaha ku horgudban suleymaan alqaanuuni ay badnaayeen haddana waxaa hungari ay wixii xilligaasi ka horreeyey dhiibi jirtay jizye sanadla ah suleymaan ayaana safiir u diray halkaas si uu uga soo qaado jizyada sanadlaha ah laakiin boqorkii hungari ayaa gowracay safiirkii cuhmaaniga ahaa tani oo ka dhigan jariimo marka loo eego dhammaan acraafta bashariyadda iyo diimaha ay aaminsan yihiin suleymaan ayaa durbadiiba howlgeliyey ugu yaraan saddex guuto oo ka tirsan ciidamadii cuhmaaniyiinta kuwaasoo jihooyin kala duwan u dhaqaaqay si loo qariyo hadafka rasmiga ah ugu dambeyntiina waxay isugu yimaadeen nawaaxiga magaalada belgarad ee hungari toddobaadyo xiriir ah ayay magaaladu go-doon wajahday isku dayo dhowr ah ayayna ciidamada muslimiintu sameeyeen si ay u galaan gudaha magaalada afartii bishii ramadaan sagaal boqol toddobiiyo labaatankii hijiriyada ayayna ciidamada muslimiinta la wareegeen qalcaddii magaalada laga ilaalinayay ciidamadii nasaarada ayaa kala firxaday waxaana magaaladii ay noqotay mid baylah ah oo bannaan saacad welibana ay soo geli karaan ciidamada muslimiinta sidaasi ayaana dhacday oo lix iyo labaatankii ramadaan ee sanadkii sagaal boqol toddoba-iyo labaatankii hijiriyada ayaa si buuxda loola wareegay tani waxa ay ka dhigneed guushii ugu horreysay ee uu suleymaan alqaanuuni ka gaaro dagaal uu la galo nasaarada maadaama tan iyo intii uu xilka la wareegay aanu gelin dagaallo khaariji ah oo ka dhan ah nasaarada dagaalada uu horay usoo galayna ay ahaayeen oo keliya kuwo daakhili ah oo uu kula jiray kooxo ku kacdoonsanaa dowladdiisa furashadii belgarad kadib waxaa si isdabajoog ah usoo gaaray caasimadii dowladda cuhmaaniyiinta wufuud kala duwan oo ay ka mid yihiin nasaarada yurub kuwaasoo ugu hambaliyeynaya guusha codsanayana in loo cusboonaysiiyo heshiisyada nabadeed ee ay kula jireen khilaafada cuhmaaniyiinta
ونواسي الفقراء بمال وطعام يكفي الجوعان علمني رمضان دروسا قبسا من نور
intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa qaybta labaatanaad ee taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka intaan ku kulmayna xalqada soo socota waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
الكفان يسعدنا فطر وصيام إذ أعلن للفطر أذان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
waa tahay dhegaystayaal caawa intaas ayuu inooga egyahay barnaamijka dhow xawadhaysyada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي